bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xawaysi wanaagsana maantiin baregeysaan kuna soo dhawaada barnaamijkii caawa iyo daljir waa been axada bisha jannaadina waa kow sanadku waa labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijku caawa idinka imaanaya suudiha daljira magaalada boosaaso qodobada aad ku maqli doontaan dhegayska waxaa ka mid ah magaalada ay noqoto magaalo nabadeed colaad ka caagan in si degdeg ah loo fasaxo isu socodka gaadiidka iyo dalka dhibaato dhaqaale runtii oo burbur dhaqaale ayaa soo gaaray labada dhinacba arintaasna maaragtay si degdega arintaasna loo xaliyo oo dadku ganacsigoodii isu socodkoodii loo ogolaado iyo in ciidan isku dhaf ah oo boliis ah oo nabadda ka shaqeeya lana dagaalama argagixisada dhammaan waxgaradka iyo dadka maaragtay ka reer gaalkacyood u soo jeedinaynaa in magaalada nabadeeda iyo xasiloonideeda la soo celiyo magaalada isku socodkeedii iyo ganacsigeediina dib loo furo dhammaan jidgudooyinka magaalada dhinacyadeeda kala duwan yaalana la qaado iyadoo la fulinayo heshiiskan asaga ah la fulinayo iyo qodobka saddexaad oo ah si magaalada dadka maarata argagixisada iyo dadka dembiyada labada dhinacba ka geysta ee labada dhinac ku kala dhuumaanaysta loola wada diriro in booliis isku mid ah oo maaragtay isku tababar qaata isku kumaan iyo maaragtay talis leh in magaalada loo sameeyo madaxweynaha puntland cabdiweli gaas iyo madaxweynaha galmudug cabdikariin guulood oo kulan ay ku yeesheen muqdisho ku gaaray qodobba quseeya amniga iyo arrimaha bulsho ee magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug waa ogtihiin afar sano ka hor meesha wax joogeen iyo maanta meesha ay wax joogaan waxaan filaynay annagoo dhan ama soomaalidoo dhan in runtii isbeddel macno leh oo kii ay ku taamayeen ummadda soomaaliyeed iyo dadka jecelba oo dhaco laakiin waxaa dhacday cagsi n waxaan aaminsanaha meesha la joogo maanta waa laga dambeeyaa dhinac walba siyaasad dhaqaale amni arrimo bulsho shacabka soomaaliyeed waa shacab duruuf adag ku soo jiray qof kastoo u istaaga inuu qaado mas-uuliyaddaas waa lagaba maarmaan inuu ka fikiro mas-uuliyadda qaaday mugga ay leedahay madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo sheegay dalka soomaaliya inuu dib u dhacay afartii sane ee madaxweynaha xasan sheekh maxamuud shir jaraayada uu qabtay ayaa barnaamijka caawi dajir dhegaystayaal ku maqli doontaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isna sheegay in madaxda dowladda federaalku ay ku fashilmeen higarinta doorasho kana hadlay siyaasadda beesha caalamka ee soomaaliya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo ka hadlay qorshaha dowladdiisa ee sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka in ka badan laba kun oo arday oo maanta u fadhiistay imtixaamaadka jaamacadda bariga afrika gaadiid xamuul oo weli ku xayiran duleedka magaalada gaalkacyo qodobadaas iyo kuwo kaloo xiisa badan barnaamijka caawi daljir ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan anigu cabdi cumar geedi aan idila socodsiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya suudiya daljir ee magaalada boosaaso ee u diyaar garoo mar kale iyo barnaamijkii caawa iyo daljir aan ku bilaabana sida qodobadaba ku dhegaysanayseen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ku kulmay magaalada muqdisho kulankaasi oo daaranaa nabadda magaalada gaalkacyo kulankaasi labada madaxweyne oo u goobjoog iyo dhexdhexaadba ka ah ra-iisul wasaaraha xilhayntiisa dastuuriga ay dhammaatay ee dowladda federaalk cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa lagu gaaray qodobo quseeye ammaanka magaalada gaalkacyo isku socodka bulshada iyo ganacsiga iyo samaynta ciidan isku dhaf ahoo labada dhinaca kana shaqeeya ammaanka magaalada gaalkacyo markii kulankaasi u dhammaaday ayaa labada madaxweyne waxay qabteen shir jaraa'id oo ay warbaahinta ugu sheegeen waxyaabihii ay isla meeldhigeen waxaana hadalkii madaxweynaha puntland cabduli maxamed cali gaas uu ahaa sida go-aamo yani fiican baa laysla qaatay ay ka mid tahay in ciidamada lakala kaxeeyo oo ciidamadaasi magaalada ay noqoto magaalo nabadeed colaad ka caagan in si degdeg ah loo fasaxo isu socodka gaadiidka iyo dalka dhibaato dhaqaale runtii oo burbur dhaqaale ayaa soo gaaray labada dhinacba arintaasna maaragtay si degdega arintaasna loo xaliyo oo dadku ganacsigoodii isu socodkoodii loo ogolaado iyo in ciidan isku dhaaf ah oo boliis ah oo nabadda ka shaqeeya lana dagaalaama argagixisada iyo shidadan maalin walba dee dhan walbaaba dhanka kale uu ku eedeynayo mushkiladaha jira in maamulkuna wada shaqeeyo boliiskuna wada shaqeeyo arrimahaasna xalkama dambayse la isaga yimaado madaxdu anaga iyo cabdikariim iyo ciddii kale oo nagu soo biiraysaba aan isaga nimaadno bisha february bilowgeeda madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayuu kaasi ahaa dhinaca kaletana madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa isna hadal kooban oo ujeediyey ku abaaray arrimaha la isla meel dhigay iyo ahmiyadda ammaanka iyo iskaashiga bulshada magaalada gaalkacyo waxaana uu yidhi waxaan dhammaan waxgaradka iyo dadka maaragtay ka reer gaalkacyood u soo jeedinaynaa in magaalada nabadeedii iyo xasiloonideeda la soo celiyo magaalada isku socodkeedii iyo ganacsigeediina dib loo furo dhammaan jidgudooyinka magaalada dhinacyadeeda kala duwan yaalana la qaado iyadoo la fulinayo heshiiskan asaga ah la fulinayo iyo qodobka saddexaad oo ah si magaalada dadka maaragtay argagixisada ah iyo dadka dembiyada labada dhinacba ka geysta labada dhinac ku kala dhuumaalaysta loola wada diriro in booliis isku mid ah oo maaragtay isku tababar qaata isku kumaan iyo maaragtay talis leh in magaalada loo sameeyo sida u dhaqsiyaha badan dowladda dhexe iyo maaragtay un-kan ay gacan weyn nagala geystaan sidii booliiskaas loo abuuri lahaa waxaan isleenahay saddexdaas qodob haddii si deg deg ah loo fuliyo in magaalada xasiloonideeda nabadeeda soo laabanayso
maanta wadahadal dheer oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed noogu ahaa yani noo guddoonsiinayay runtii waxaan isla werdegnay in arrinta tan hab amni iyo hab siyaasadeed intaba loo xaliyo si magaaladan gaalkacyo ah xuduntii runtii dalka ee u soo noqoto fursaddii ay lahayd ee dhaqaale iyo siyaasadeed ee saameynta ay ku lahayd dalka runtii ay u noqoto magaalo dadkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo runtii dad aflaxa iyo dhaqaale aflaxa marka waa sida ay idin sheegeen madaxweynayaasha waa la heshiiyey maantana runtii waxaa la qaaday tallaabo kaloo aad u weyn magaalada gaalkacyo sida looga wada dhawaajiyo waa magaalo istaraatiijiga oo muhiim u ah isku xirka dalka iyo maxaan ku dhaqdhaqaaqa muxuu ah ganacsiga dalka iyo dhoofka xoolaha iyo dhinac walba ayay aad iyo aad muhiim ugu tahay baryahan dambe xoogaha colaadan way soo noqnoqotay laakiin ilaahay idankiis markaana waxay usii socotaa sidii xal abadiye ah oo joogto ah loogu heli lahaa madaxweynayaashu runtii dadaal badan ayay muujiyeen rabitaan badan oo muxuu ahay magaalada iyo deegaankaas inay nabad noqdaan ah aad iyo aad saddexdaas qodob oo muhiimka oo bilowga ahna waa laysku afgartay mar haddii de ciidamadiina la kala qaado oo dhulkii muxuu ahay colaada ku jirtay ciidamo la-aanla ay noqdaan mar haddii dhaqdhaqaaqii muxuu ganacsiga iyo dadka iyo gaadiidkii waxa la fasaxay dhinac walba mar haddii booliis midaysan oo magaalada gaalkacya ay leedahay oo labada dhinac ka koobanoo laysku tababaray oo isla jaan qaaday ha la abuuro la yidhi waxaan u malaynayaa niyad samaan badan ayaa halkaa ku jirta iyo dadaal badan waxaana rajaynaynaa usbuucyada soo socda iyo iyaguna in hore loo sii qaado mar kale lagu soo gebagabeeyo oon ugu wada dabaaldegno guusha heshiiskan iyo kuwii ka horreeyey is-afgaradyadii jiray oo dhan
barnaamijku waa caawida dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha fm ee daljir iyo internetka oo aad naga maqli kartaan radio daljir com barnaamijka caawa waa cawdii ka imaanaya suudiga daljir ee magaalada boosaaso madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay xaaladda dalku uu marayo xilligan iyo marxaladihii dal iyo dadba soo wajahay muddadii afarta sano ahayd ee uu madaxweynaha ahaa xasan sheekh maxamuud sheekh shariif ayaa tilmaamay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarintuba inay gaareen meel hoose marka la fiiriyo xaaladda dalku hadda uu marayo iyo sidii wax ahaayeen markii madaxweynaha loo doortay xasan sheekh maxamuud sannaddii labada kun iyo labiiyo tobanka madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay maanta soomaaliya inay u baahan tahay cid ka tallaabisa marxaladda ay ku jirto kana soo celisa dhabaha ay ku socoto shir jaraa'id uu ku qabtay muqdisho ayuu sidaasi ka sheegay waxaana hadalkiisii u ahaa sidan waa og tihiin afar sano ka hor meesha wax joogeen iyo maanta meesha ay wax joogaan waxaan filaynay annagoo dhan ama soomaalidoo dhan in runtii isbeddel macno leh oo kii ay ku taamayeen ummadda soomaaliyeed iyo dadka jecelba oo dhaco laakiin waxaa dhacday cagsi waxaan aaminsanaha meesha la joogo maanta waa laga dambeeyaa dhinac walba siyaasad dhaqaale amni arrimo bulsho shacabka soomaaliyeed waa shacab duruuf adag ku soo jiray qof kastoo u ta- u- u istaaga inuu qaado mas-uuliyaddaas waa lagaba maarmaan inuu ka fikiro mas-uuliyadda qaaday mugga ay leedahay dowladnimaduna waa wax wada la la wada leeyahay oo qof la arkaba uu ka leeyahay meel uu ka howlgalo laakiin cidda mas-uuliyadda qaaday waxaa saaran hogaamin toosan waxaa saaran ummadda inay u adeegto waxaa saaran inay ku- ka fikirto mas-uuliyadda la saaray maanta iyo berri talo berri waxaan u adnaa maalinka cakirada ila anaga muslimiinana waxaan rumaysannahay in xisaab ay jirto doorashadii afar sano ka hor dhacday magaaladan amnigeeda waa ka warhaysiin nolosheeda waa ka warhaysiin waa ka warhaysiin himilada shacabka soomaaliyeed iyo didiilada ay qabeen xilligaas iyo sida aragtidu ay u midnayseen midaysneed maantana waxaad la socotiin dhammaantiin amnigu meesha uu joogo siyaasaddu meesha ay joogto arrimaha bulshada dhaqaalaha waxaan isleeyahay marka waa lagama maarmaan in loo istaago mar kale in dalka hoggaankiisa la qabto lana xaqiijiyo himilada shacabka soomaaliyeed hadday naqayso dhinaca amniga hadday naqayso dhinaca siyaasadda hadday naqayso dhinaca maamulka hadday naqayso dhinaca horumarka maxaa yeele waxaana ummad ummadaha kale waxa ay gaareen ama ay higsanayaan xaqu leh haddaan ka soo qaadanno ciidamada qaranka waxaan aaminsana aniga si ku si ku talagala in loo kala daadiyey dhinaca dhaqaalaha waxaan aaminsanaha si ku takrifada ah oo ku talagal ah in madaxda qaranku ay u dhunsadeen ummaddana dhuunta ay uga qabteen si ay u fududaato dadka inay xukumaan waxaa jirta mahmahyo la yidhaah oo carabtu ay leeyihiin eygaaga gaajaysiiha ku raacay marka aniga waxaan aaminsanaha afartii sano lasoo dhaafay dowladda siyaasaddeedu taasay ku wajahneed waxaana ka garan kartaa sida ay u maamuleen doorashooyinka xildhibaanada iyo senatarada ee waxaa la gaadhsiiyey fasaadka ama corruptionka tuulooyinka iyo baadiyaha la gaadhsiiyey dowladdan waxay ku caanbaxday inay sharciga garab barto dowladdan waxay ku caanbaxday inay gabofal ku talagala samayso marka danteeda ma aha inay sharci samayso dalkaana waxa uu ku jiri karaa waa sharci iyo kala dambeyn maxaa naga dhexeeya waxaa naga dhexeeya dalka maxaan ku wada lahaa karnaa sharci sidaas oo kale in la dhammaystiro mas-uuliyadda labaad waxay maamulada in la dhammaystiro maamulada la sameeyey waxaa wada ogtiin sida loo sameeyey mid kastaba sida uu ku samaysmo kulligooda waxaa lagu beesgareeyey inuu ku samaysmo danaha ayagu ay leeyihiin waxaa la abuuray confalacti iyo isku dhacyo dhex mara dowladda dhexe iyo gobollada laga samaynaayo maamulada waxaan ka soo qaadanaynaa gobolka hadda noogu dhow ee, koonfur galbeed dad xoogaal aniga waxay ii sheegeen in la yidhi laba gobol aan dhisaynaa bawaad ogtiin sheekadaas aan u malaynaa waxaan isku dhisaynaa labada shabeelle guddigaa loo saaray kuwo kale waa loo yeera waxaa la yidhi saddex gobol soo diyaariye kuwo kuwa- kuwo kale waxaa la yidhi lix gobol soo diyaariye macnaheedu muxuu yahay taas macnaheedu waxa waaye dadku inay madaxa isla galaan markay isku daalaanna wixii la rabo laga sameeyo jibooyinka waxa dagaal ka dhacay dadaa ku dhintay waxaan u malaynayaa boqol iyo goog oo qofaa ku dhintay dowladdu inay ka shaqayso dadku inay isdilaan waa arrin sharciga khilaafsan waa arrin dembi ah oo ay ahayd in lagu xisaabiyo dadkan waxay ahayd in la heshiisiiyo laysu soo dhoweeyo laysku soo jiido maamulna loo sameeyo maamul kasta oo la sameeyena waxaa laga lahay dana noocaas marka waxaa loo sameeyey si loogu adeegsado danaha lo- laga leeyahay marka aan soo qaadano one man one vote oo ayadan ahayd mas-uuliyadda saddexaad oo la rabo dalka inay gaarsiiso dowladda doorashadu waxay ka dhacaysaa meel shalay ka dhacday iyadoo amnigu meesha uu ka liito duruufta dhaqaale meesha uu ka liid- ka liidato conflict dadka uu ku dhex jiro caloosha aysan saafi ahayn ayadana waxaan leenahay si ula kacaha loo sameeyo maxaa yeele dadka marka la qaybiyo waxaa fududaanaysa inaad qof qof u xukunti waxaa laga yaabaa dad badan inaysan sidaas u fiirin laakiin aniga waxaan leeyahay waxaan oo dhan waa ku talagal qofka haddii niyadiisu wanaagsan tahay laakiin wax ka xumaadaan waa waa waa la garan karaa laakiin marka uu sameeyo wax kastaba si ku talagala waa arrin khatara arrinta kale oo aan raba qofka inaan ku fiiqo waa xiriirka arrimaha dibadda oo mar walba dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliya aada muhiim uga annaga waxaan nahay dal aan isku filnayn weli ku tiirsan kaalmada dibadda taas waxay naga rabtaa marka inay timaado calaaqaad wanaagsan dowladaha dariska ka bilaaw kuwa daneeya soomaaliya calaaqaadkaasu maanta meesha uu joogo waa aragtay maxay u dhacaysaa waxaas oo dhan waxay u dhacaysaa gruubkan meesha jooga dantooda wixii aan ahayn inay bannaanka iska dhigaan kama fikiraayaan calaaqaadku hadduu xumaado qofka ajnabigaa kama fikiraayo waxaa samaysay madaxda dowladda shacabku lama qabaan dowladda in badan oo ka mid inay la qabanaa dhici karta lagama fikirin waxaas oo dhan caqabaadkaas la abuuray waxaa loo abuuray in dhinacna laga muujiyo in dal xura la yahay oo go-aan leh oo dadka aan aad uga taxadiraynin arrimahaas sidaas loo garansiiyo dhinaca kalena wax kasta oo hor istaagi kara danahooda inay iska fogeeyaan ay ka fogeeyaan waxaan soo dhoweynaa mar kale inay inay maanta noo jiraan labadii gole waxa sharciga maanta oo la soo doortay waa labadii gole waxaan rabaa marka inaan fariinteyda u gudbiyo waxaan rabaa inaan idhaha mas-uuliyad weyna idin saaran oo taariikhiya maanta waa arkaysiin maanta xaalad dalku meesha ay marayso dhinac walba dhinac siyaasadeed dhinac amni dhinac mataqaanaa bulsho dhinac mataqaanaa dhaqaale haddii aadan doorana ciddaa hadka ah niyad u haysa inay wax qabato u istaagaysa inay dalka midayso dana aan ka lahayn kursiga aan ahayn shaqada loo wakiisho inay qabato dalku wuxuu aadayaa meeshaa meel ka liidata haddii aada u jilacdiin handaraadda iyo is-hortaagga iyo dhaqaalaha ummadda ee la dhacay aadu aada u hanqaltaagtiinna ayadana waxaa imaanaysa khatar waxayna keeni kartaa qof walba dhibku inuu soo gaaro waa mas-uuliyad adduunyo waa mas-uuliyad aakhira marka waxaa leenaha codkiina geeya meel saxa maanta dalkan inuu badbaado iyo inuu meel kale aado laa qadar allah codkiinay ku xihanta ha ka fikirin maslaxadaada gaarka ha ka fikirin maslaxada qaranka maslaxada shacabka soomaaliyeed maslaxada dowladda soomaaliyeed ka fikir maalin taariikhiay ku tahay inaad garato mas-uuliyaddaas waa arrin muhiima waxaan rabaa inaan idiin sheego fursadaha ay heshay dowladdan oo ay beerdarayso waxay heshay ixtiraaf buuxa waxay heshay dhaqaale waxay heshay isgarab istaag dhab ah oo adduunka u garab istaago waxay heshay rabitaan shacab soomaaliyeed oo diyaar oo dowladdooda inay dhegaystaan maxaa ka nool inta idinkaa idin weydiinaa maanta waxna kama nool waxaasoo dhanna waxay u dhaceen si ku talagal ah si loo xaqiijiyo danaha gaarka ayagu ay leeyihiin waxaan rabaa marka inaan weydiiyo shacabka soomaaliyeed su-aal dowlad talitalisa oo ka fikirta dantaada wax qaba karin munaasab ma tahay toddoba iyo labaatan sano kadib inaan aqbalno annagoo og dowlad kow iyo labaatan sano jirta oo milatari ah waxaa keliyahoo aan ku riixayna inay ahaayeen inay ahaado dowlad kalitalisa jawaabta waa caddaha waa maya haddaba maxay tahay dariiqa wanaagsan oo looga bixi karo qof kasta oo soomaaliya xildhibaanada jooga ama miduu qaraabo leeyahay ama miduu saaxiib leeyahay inuu codkiisa gudbiyo inuu waaniyo inuu caqliga celiyo inuu dhiirogeliyo inuu u sheego codkiisa macnaha ugu fadhiyo ummadda soomaaliya maanta gebagabadii guul iyo guuldaro waxaa ka horeeya rabitaan ani waxaan aaminsanahay madaxda qaranka maanta joogta ee xilku ka dhammaaday asal ahaanba uma diyaarsanayn inay gutaan waajibkooda ee waxay lahaayeen dano kale niyaddooda wax kale ku wajahneed taas ayaana keenta maanta meesha la joogo kulligeenna qof khibrad gaara u leh dowladnimo naguma jirin laakiin haddana waa la dadaalay falilaahi alxamdu bani aadamka khalad iyo saxba waa leeyahay laakiin meel macno leh oo soomaaliya isugu timiday yaa la isugu keenay waxyaabahaan la yaabo waxaa ka mid ah wixii lasoo qabtay dowladdu inay mar walba inkiraysa ay dhehaysa meel meel- meel eber aan ka soo bilowno waxaa loo dhiibay ciidan kala duwan ciidan military boolis nabad sugid iyo usluub waxaa loo dhiibay magaalo shaqaynaysa oo garoonkeedu furan yahay oo dekedeedu furan tahay oo jidadkeedu furan yihiin waxaa loo dhiibay ummad soomaaliyeed oo gacmaha ishaysa waxaa loo dhiibay yacni dhaqaale intuu la ekaa intuu rabaa waa la ekaaday dadka inay waxun soo galayaan nolol ay jirto waxaasoo dhan dowladdu waxay isku dayday inay dafarto su-aashu marka waxay tahay haddaad ziira ka timiday bal noo sharax ziirada saa uga timid waxaa laysu keenay halkaan ergey waxaa la ansixiyey dastuur waxaa la doortay xildhibaano xildhibaanadiyaa ku doortay waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladihii soomaaliya ee lasoo dooranayay dowladdii siyaad barre markay burburto kadib labadii kun dowladda kumeelgaarka aheed ee cabdiqaasim waxaa lagu doortay jabuuti laba kun iyo afar dowladda kumeelgaarka aheed ee cabdullaahi yuusuf hogaaminaya waxaa lagu doortay mbagaati laba kun iyo sagaal dowladdii aniga aan hogaaminaya waxaa lagu doortay jabuuti mar kale laba kun laba iyo toban dowladda madaxweyne xasan sheekh oo hogaaminaya waxaa lagu doortay magaalada muqdisho soo dowladda magaalada muqdisho lagu doortay inay tiraa meel eber aan wax ka bilownin gar ma noqonaysaa maya dayb aan u laabanno qiimayn dhaqaalaha aan fiirino amniga aan fiirino arrimaha bulshada aan fiirino siyaasadda aan fiirino meeshii shalay wax joogeen iyo maanta meeshay wax joogaan yaa dha- yaa roon waxaan aaminsanahay shalay roone horumarkii afarta la sunaayey afarta sano la sugaay lama ark marka waxaan leeyahay waxay ahayd in la yidhaha doorasho ma geli kartiin dembiilayaalaad tihiin ummaddii aad khiyaanteen hantidii dadka aad dhu- aad dhuunsateen maxaa yeele doorashada lacagta lagu galaya xaggay ka timiday xaggee ka timid lacagtaas ma ma horaa loo hayay maya xaggee ka timida ama waxay ka timid maca- shac- ma- magaca shacabka soomaaliyeed ama waxa aad wada og tihiin oo la dhunsaday dhulkii dowladda la wada iibsaday wax la ogaya waxaan la ogeyn madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayuu kaasi ahay oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waa tahay dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa yaandaro ku tilmaamay dib u dhacyada doorashada soomaaliya soo wajahay welina socda isagoo madaxda hoggaanka dalka ku dhaliilay hirgelinta doorasho iyo hagitaankoodaba farmaajo ayaa sheegay dibdhacyadaasi doorashada soo wajaha inay yihiin kuwa muujinaya doorka hoggaan ee dalka waxaana dhinaca kaleeta uu bogaadiyey baarlamaanka soomaaliya iyo tallaabooyinka uu qaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay siyaasadda beesha caalamka ku wajahan arrimaha soomaaliya siiba ammaanka waxaana hadalkiisa uu ahaa shir jaraa'ida uu ku qabtay muqdisho uu ahaa sidan soo socda
sidaad ogtihiin madaxweynaha wuxuu ballan qaaday afar sano ka hor in doorashadu ay noqon doonto qof iyo cod waktigii loogu talagalayna loogu talagalayna la qaban doono oo ahayd sebtembar tobankeeda nasiib darro ma dhicin qof iyo codkiisa waxaa loogu yeeray electionkan election dadban mana dhicin waktigii loogu talagalay wakti loogu talagalay keliya ma dhicine waxaa dib loo dhigay shan jeer waxaa la qabtay oktoobar soddonkeeda dib baa looga dhacay novembar soddonkeeda dib baa looga dhacay december labaatan iyo sideedeeda dib baa looga dhacay haddana waxaa la wadaa in bishaan ay dhacdo runtii taasna mas-uuliyaddeeda isagaa qaadaya hoggaankaa qaadaya maxaa yeelay ummadda haddaad wax u ballan qaaddo oo aad ballan la gasho waa inaad fuliso sidaas darteed madaxweynaha iyo xukuumaddiisa xukuumadihii lasoo dhaafay iyagoo dhanba iyo tan ugu dambaysa waxaan aaminsanahay hawshaas inay ka gaabiyeen ayna ku fashilmeen waxaan rabaa oo kale inaan u hambalyeeyo xildhibaanada sharafta leh oo doraad lagu dhaariyey shalayna qabtay kalfadhigii ugu horreeyey dee dhaartii ay mareen waxaa weeye dhaarta dastuurka inay ilaalinayaan ayna difaacayaan dal- dal- danta dalka iyo dadka meeshiyaasna waxaa ugu dheganaa boor weyn oo lahaa xildhibaanadu waa codka shacabweynaha soomaaliyeed shalay kalfadhigii dhacay oo koowaad way ka turjuntay inay xildhibaanadu ay ilaalinayaan danta dalka iyo dadka markii ay dib u dhigeen miisaaniyaddii saddexi bilood ahaa loo keenay iyagoo lahaa miisaani miisaaniyaddaas ma dhamma maxaa yeelay waxay sugaayeen dowladdu waktigeed markay dhammaato ama sanadka waktigu dhamaado miisaaniyadda waxaa la rabaa xisaab celin in la keeno xisaab celintaasna waxaan ognahay muddo sideed bilood ah inaan mushahar la qaadan xildhibaanada mushahar aan la siinin ciidamada qalabka sida aan mushahar la siinin iyo shaqaalaha rayidkaba marka iyadoon taas dhammaystirmin mid kale lama geli karo marka runtii taas waxaan odhan karaa inay ahayd xildhibaanadan inay u taagan yihiin isbeddel ay doonayaan inaysan ku shaqayn sidii dowladdii afar sano soo jirtay oo hadda madaxweynaha xasan sheekh maxamuud kumeelgaar usii hayo inaan saas lagu socon karin marka waxaan leeyahay hambalyo waa u hambalyanaya waxaan rabaa oo kale inaan mar walba aan xasuusnaano iyada naftigeeda xildhibaanadii ku dhintay oo ay shabaabku laayeen oo sagaal iyo toban ah iyaga naftigoodu runtii si xaqdarro ah ayay u dhinteen waxaana aaminsanahay in la dayacay oo haddii dowladdu ay siin lahayd waxay u baahnaayeen sida ammaankooda in la sugo inaysan dhici lahayn waxaa kale oo ay laaleen guddiga doorashada maxaa yeelay xildhibaanadu iyagaa yaqaana sida loo loo maxaan ku rahda loo qabto electionka muddo lix iyo toban sano ahna waa u qabanayeen marka taasna waa ku ammaanaya in guddiga doorashada laga saara meesha oo iyagu ay mas-uuliyaddooda ay halkaas ka qaataan xildhibaanadan waxaan aaminsanahay inay xildhibaano isbeddel dhab ah u keeni doono dalka maxaa yeelay siday ku yimaadeen waxaan ognahay inaysan ahayn oday soo qoray ee inay tahay inay bulshada ka yimaadeen oo ergo konton iyo kowa midkiiba uu ka yimid inay soo taabteen baahida dadka ee ay qabaan iyo isbeddelka dadka maskaxdooda ku jira iyo qulubtooda marka iyaguna runtii waxay ka turjumi doonaan rabitaanka shacabka iyo dareenka shacabka soomaaliyeed anugu naftigayga waxaan qayb ka ahay isbeddelkaas waana waxyaabaha aan uga duwanahay maxaan ku idhahda murashaxiinta kale waxaan uga duwanahay wax kale ma aha of course xaqiiqdu waxay tahay inaan khibrad leeyahay oo aan meesha soo arkay hawlna aan bilaabay oo aan doonaya inaan dhammaystiro hawsha waxaanse uga duwanahay oo dee qof walba oo soomaaliya uu ka dharagsan yahay anugu waxaan rabaa inaan isku xiro shacabka soomaaliyeed iyo dowladdiisa sababta lix iyo toban sano ay wax u kala socon waayeen wax kale ma aha dee dowladdu meel gaaray degan tahay shacabka inta badanna waa la iloobaa shacabka marka laga jeestana iyaguna waa kaa jeysanayaan sidaas darteed anigu isbeddelkan wada wuxuu yahay inaan shacabka aan siiyo dowladnimadoodii aan ku soo celiyo ay ku yeeshaan talo dowladda dareenkoodana mar walbaba dowladdu ay ay adres garayso ay wax ka qabato sidaad ogtihiinba maxaan ku idhaahdaa waxaa lagu tilmaamaa inaan ahay murashaxii shacabka oo taageero badan aan ka haysto wax kale ma aha waxa weeye waxaan rabaa inaan dowladnimadii u keeno iyaguna ay qayb ka noqdaan hadday noqoto dhanka amniga iyo hadday noqoto inay dowladdooda dhaqaalaystaan oo dhaqaalo iyo canshuur ay siiyaan si dowladdu ay u shaqayso mushaharada loo bixiyo oo ciidamadu ay mushaar u helaan shaqaalaha rayidku mushaar way helaan iyo iyo iyo maxaan idhaahdaa xildhibaanada naftigooda waa muhiim inaan isku xirno shacabka iyo dowladdu dowladdu waa shacab xildhibaanada hadda joogoo la doortay iyagu naftigooda waxaan aaminsanahay inay dareenkaas qabaan dareenkaasna ad waa aragnay shalay markii ay diideen miisaaniyaddii saddexi bilood ahayd inay matalayaan shacabka soomaaliyeed ayna rabaan inay shacabku waxay rabaan ay ugu adeegaan beesha caalamku dalkan horta waxaa iskale soomaaliya taas horta ogaada mas-uuliyaddiisana waxaa qaadaya dadka la doorto xildhibaanaduna waxay matalaan shacabka soomaaliyeed dowlad kasta oo la doorto waa khasab in caalamku ay la macaamilaan maxaa yeelay qof maaha keligiis meelka ka soo baxay wuxuu matalayaa laba iyo toban milyan oo qof aniga waxaa meesha caalamku ay rabaan in shabaabka laga adkaado oo ciidamadan shisheeye oo halkan jooga oo gaaraya labaatan iyo labada kun miisaaniyadda ku baxdan ay tahay one bilyan inaysan sii socon muddo ka badan toban sano waxaad ogtihiin in ay sheegeen dowladda uganda inay kala noqonayso sanadka soo socda dhammaadkiisa ciidamadooda waxaa la qorsheenayaa two thousand eighteen octoobar in ciidamada shisheeye ee halkan jooga ee amisom ay noqdaan waxaa loo baahan yahay madaxweyne runtii ee dhisa ciidanka qaranka soomaaliyeed oo maxaanku idhaahdaa isku dhafa waxaa loo baahan yahay madaxweyne la dagaala shabaab iyo madaxweyne suurtageliya in ciidamada ciidamada amisom ay guryahooda si nabada ugu noqdaan anigu markaan prime ministerka ahaa waxaan ahaa ninkii magaaladan ka xoreeyey shabaab waxaan ka xoreynay gobollo badan oo iyagu ay haysteen yaan ka xoreynay beesha caalamku waxay rabaan inay helaan dowlad nadiif ah waxay rabaan dowlad aan korrabsi ahayn waxay rabaan dowlad shacabkeeda u adeegta waxay rabaan shacab iyo dowlad aan la kala dhex gelin sababta shabaab iyo shisheey maxaan ku rahda dadka soomaaliya aan rabin inay istaagto ay ugu dhex jiraan waxaa jira gaab shacabkeeda iyo dowladdeeda u dhexeeya anigana waxaan kow muhiimaddeeda kow aan saarayaa ay tahay inaan isu keeno shacabka iyo dowladda taas waxay keenaysaa marka ciidamadii in la dhiso ciidamo fiicanoo tayo ah ay yimaadaan tababar iyo qalab la siiyo shabaabna ama nabad laga keeno ama dagaal ay noqoto waxaan ognahay shabaabku hadda iyagu inay weerarka mar walba wadaan oo ay dowladdu fadhidu ay sugayso ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu kaasi ahaa barnaamijku waa caawi dalshir dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha fm ee dalshir iyo internetka oo aad naga dhegaysan kartaan radio dalshir dot com barnaamijku caawa waa cawdin ka imaanaya suudiga dalshir ee magaalada boosaaso madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha waxqabasho ee dowladdiisa ku raacdan sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka axmed madoobe ayaa sheegay qorshaha dowladdiisa ee sanadkan inay ugu horreyso sidii gacanta loogu dhigi lahaa caasimadda maamulkaasi ee bo-aale la dagaalanka musuq maasuqa iyo qabyaaladda waxaana hadalkiisi uu ahaa sida waa qodobaan isleegaa xaqiijsan kow xoreynta deegaanada mudan iyo tegitaanka caasimada aynan jiran inaan tagno waan ku hawlgalno xoreynta deegaanada iyadoo ciidamadana tababarno insha allahu ilaahay aan ka sugin nala garano waa shayga noogu muhiimsan ee aan maanta dowladnadan xoreyno deegaanada la dagaalanka musuq maasuqa qabyaalada iyo maamul xumada saddexda musuq maasuqa iyo qabyaalada iyo maamul xumadu waa rukuudka ama dhibaatada aasaaska oo wadan iyo hormariday musuq maasuq soomaali mahaladeedi u noqday qabyaale sanamay caaluday ka dhigtay maamul xumada laga wayaqaanada guddiga xalinta khilaafaadka waxaan rabaa inaan eraya ku darsado waxaa laga hadlay khilaafaad iyo quraadda soo celiyey labaatan iyo dhowr festival soo celiyo waxaa la guddiga xanta khilaafaadka dhowr labaatanka festival soo celisay iyo beesha caalamka laga tegay oo layidhi musuqmaasuq waa ka dhacay gil baa ka dhacay kanayahay jubbaland hal kursi yaa laga soo celiyey baa afar iyo labaatan kursi waxaana aada ula yaabay waxaa layidhi dembiga wax walba dembiga de qof walba dembigu leeyahay waa la saaraa ama dembiga sidiisaa loo qaada kuraasti waxaa la ha lagu qaybiyo deegaan four point five misame e ha lagu qaybiyo dowlad dowladeed ha loo qaybiyo xageen ku ariga dembi la qaybo jubbaland hal ha la siiyo koonfur galbeed hal galmudug hal southwest hal maxay puntland hal inkastoo nolosha ka maqnaan waxaan kagiilaya haddana masaladaas waxaan ku qanacsannahay ma aha madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayuu kaasi ahaa wagaag in ka badan laba kun oo arday oo dhigata jaamacadda bariga afrika ayaa maalinta axada waxay u fadhiisteen imtixaamkii sana dugsiyeedka ardadaasi ayaa ka kooban saddex iyo toban kuuliyood jaamacadda bariga afrika ay ka kooban tahay xasan haykal ayaa warbixintan soo socota nooga diyaariyay imtixaankan oo ahaa simistirkii hore ee sana jaamacadeedka ayaa waxaa guud ahaanba maanta u fadhiistay magaalada boosaaso gaar ahaan kambaska jaamacadda bariga africa arday oo ka kooban kuliyadooda sida uu raadiyow darjir u xaqiijiyey maanta maxamed maxamuud ciise awaawe gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga africa بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد guud ahaan waxaan u mahadcelinayaa idaacadda daljir iyo howlwadeenadeena gaar howlwadeenada idaacadda gaar ahaan weriye haykel oo hadda iga qaadaya wareysiga ardada kambaska boosaaso imtixaankii u bilowday maanta wuxuu tirada ardadu ay tahay laba kun boqol sideetan iyo iyo lix arday baa waxa uu bilowday semesterka semesterka horeeto imtixaankiisii waxaan rajaynaynaa iyaduna usbuuca kan hadda inoo bilowday gudihiisa inay u bilowdaan dhowr kambas oo kaleeto usbuuca ku xiga oo kaleetana inaysan kambasyadii kale ugu bilowdaan guud ahaan labadan wiig oo soo socda oo wiigna kan maanta inoo bilowga uu yahay wiigna kan soo socda uu yahay ayaa jaamacadda kambasyadeeda kala duwan ee magaalada qardho iyo garoowe iyo gaalkacyo galdogob buuhoodle ceerigaabo intaba waxaa ka bilaabanaya imtixaanadii tootalka ardada guud ee imtixaanada u fadhiisan doonta imtixaanada jaamacadda bariga africa waa arday afar kun iyo lix boqol iyo toddobaatan meelahaasa haddaba maxay tahay shuruudaha looga baahan yahay ardayga u fadhiisanaya imtixaankan waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya madaxa xafiiska imtixaanaadka ee jaamacadda bariga africa axmed faarax garaase xeerarka ardayda iyo shuruudaha laga doonayo iyo waxyaalaha ay wax ku mudan karaan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid inaanu ardaygu wax qalabka isgaarsiintaa sida mobel airform iyo wax la mid ah inuusan fasalka la gelin waxaa loo sameeyey meelo ardadu ay mobeelada iyo qalabka ay wataan ay dhigtaan oo ka baxsan galaasyada dhexdooda ilaa haddana xaaladdu aad bay u fiican tahay imtixaankuna waa soconaya insha allah ilaa iyo kob iyo tobanka bisha waayahay wiilashii iyo gabdhaha marka cadadka kuweema ku badan imtixaanka fasaladan marka aad u fiiriso
wiilashii gabdhuhu waa ku kala badan yihiin kuliyadaha tusaale ahaan masalan la yidhahdo kuliyadda shareecada iyo kuliyadda public healthka waxaa aada u badan gabdhaha halka kuliyadda engineeringka iyo gaar ahaanba kuliyadaha sayniska ah ay gabdhuhu ku yiri yihiin marka hadda dee cadad si gaara dee oo tiro go-ana hadda ma sheegi karo lambar arab kuma dhufan karo laakiin saasay u kala badan yihiin kuliyadaha sayniska way ku yar yihiin gabdhuhu marka laga reebo kuliyadda caafimaadka oo xoogaa ay badan yihiin gabdhuhu laakiin mar walba labada kuliyadood ee ugu gabdhaha badan waa shareecada iyo public healthka injineeriyada iyo veterinariga iyo kuliyadahaasna waxaa ku badan wiilasha gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda maxamed maxamuud ciise ayaa ugu yeeray ardada aan fursadda u helin ee ka baxday dugsiyada sare ee aan helin fursado waxbarasho oo aysan u saamixin daruufaha dhaqaale in jaamacadda bariga africa ay u diyaarisay fursado cusub ah oo ay jaamacaddu u ballanqaadi doonto ciddii daninaysa waxaan rabaa inaan baaq halkan uga jeediyo ardayda reer puntland ee ah ardaydii ka baxday ka qalijabisay dugsiyada sare gaar ahaan ardaydii fursadda waxbarashada aan helin xilligii semesterkii horeeto bilowgiisii ee bishii sagaalaad oo laga yaabo duruufo dhaqaale ama duruufo kaleeto oo ay ka mid yihiin inay dalka dibadiisa wax ka rajaynayeen ama meelo kale wax ka rajaynayeen intuba ay ka reebeen waxaan rajaynayaa jaamacaddu waxay bilaabi doontaa fursad kaleeto oo semesterkan february bilaabanaya arday horle ayay qaadan doontaa gaar ahaan kuliyadihii horey loo qaadan jiray ardadu gadaal baana laga iclaamin doonaa oo idaacadaha iyo ayaa kala socon doontaan gaar ahaan idaacadda daljir marka waxaan iyadaana ugu baaqaya ardadu inay fursadda ka faa'iidaystaan oo xilligaas ay isqoraan oo jaamacadda insha allahu tacaala kuliyadaheeda kala duwan ee toddobiyo tobanka kuliyadooda qeybaha markaas registrationkeeda la furo ay ka qayb galaan oo insha allahu tacaala gacmo furan ayayna jaamacadda bariga africa kusoo dhaweynaysaa haddaba muxuu yahay hiigsiga cusub ee jaamacadda bariga africa ee sanadkan laba kun iyo toddoba-iyo tobanka maxayse jaamacaddu u qorsheysay ardada daninaysa in ay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ay jaamacaddu bixiso waa kan mar kale awoowe oo su-aashaasi aan hordhigay sanadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban hiigsiga iyagu waxa weeyaan waxbarasho taya leh oo ka tayaysan dhanka akaademiga iyo dhanka maamulka iyo dhanka kaabayaasha oo iyada ruuxeedu muhiim u ah waxbarashada iyo bay-ada wax lagu baranayo intaba waxaa hiigsi noo ah insha allahu tacaala horumarinta manhaajta jaamacadda waxaa higsi noo ah em, horumarinta macalimiinta jaamacadda iyo sidii darajooyinkooda cilmiga kor loogu qaadi lahaa iyo sidii promotion iyo koruqaadid iyo tarqiya loogu samayn lahaa waxaa higsi noo ah ardada sida qualitigooda iyo gaar ahaan dhanka luuqadaha ee, loo loo hagaajin lahaa oo maado kastoo ardadu ay ku lidato xiisado firiya oo banaanka ka ah kurukurankoodii loogu diyaarin lahaa waxaa eh, higsi noo ah insha allahu tacaala researchka iyo cilmibaarista jaamacaddu inay laba kun iyo toddobiyo toban meel kaalin weyn ay ka ka ka gasho oo research badan ay samayso eh, waana la bilaabay arrintaas Eh, waxaa higsi noo ah insha allahu tacaala xiriirka caalamiga ah inaanu xoojino waxaa higsi noo ah master digriga oo aanu bilownay oo jaamacaddu hadda ay ah, kuwa ay jaamacada la wado iyo kuwa ay iyadu leedahayba ay wado eh, master digriga inaanu xoojino oo insha allahu tacaala isaguna imtixaanada kuma darin lakiin imtixaanadihiisu gadaal bay ka dhici doonaan laakiin isagana eh, eh, waxa weeyaan aada loo xoojiyo oo kuwa jaamacada aan la wadno iyo kuwa kaletaba marka aad baa umahadsantihiin innahaas waa qayb ka mid ah higsiga jaamacadda bariga africa 2017 gabagabadii waxaa halkaasi aan kula kulmay qaar ka mid ah ardadii maanta u fadhiisatay imtixaankan waxaana wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan siday u arkaan imtixaankan iyo waxa ay ka rajeynayaan
imtixaanka iyo qaabka u dhignaa iyo qaabka loo soo diyaariyey waxa qabadaa maxaa ka dareentay wallaahi niyahow imtixaanka si fiican baa loo soo diyaariyey wax caqabadana ma lahayn Eh, waxaan u malaynayaa wakti iyo iyo iyo energy baa galay si imtixaan fiican nalo keeno aad baan ugu mahadcelinayaa macalimiinta soo diyaarisay imtixaanka iyo kuwa ka qayb qaatay imtixaanka diyaarintiisa iyo iyo ilaalintiisa iyo dhammaan adigu processka examinationka ah magacaagiisha magacayga waa cabdulaahi shar cilmi cabdilaahi eh, jaamacadda bariga africa aad joogtaa imtixaanka semesterkii koowaad baa gelaysaa Eh, waxaa ka timid eh, dalalka qurbaha Eh, waxaa soo durbiday in jaamacad dalka soomaaliya ku taal aad wax ka baratid imtixaanaad ku gashid Een, bal ka war dareenkaagaas
hadda maadadayaasha qaar imtixaanka uu fududahay sida ingiriiskii laakiin maadadayaasha qaar cilmigeeda ma soo baran way ku adag tahay Ee, maadada hadda calculaska weli waxay ka haray wax badan ma og tahay arday kale fasalka ma kala fiiriyo iyaga form three form four ba kasoo barteen anina qeybteeda unbaa kasoo bartay Ee, waxbarasho ahaan maadadayaasha marka fiiriyo ee, macalinkii waa fahman way fudud tahay laakiin waxuu u baahan tahayna maogta keligeena iscaawiyo Ee, wixii kale waxaa waaye em, noocad- em, nooca warqada lakuu diibo hadda ingiriiska warqadii iyo imtixaankii wuxuu soconaysaa laba saac badankii waxaa ku jirnaanayso lixdan su-aal laakiin kuwii soomaaliya waxaa ku jirta badankii toban su-aal ma og tahay oo hadnin waxaa kuu diibay iskaba laba warqad buuxisay kuwa ingiriiska baa kasii deer Em, hadda luuqad ahaan marka la fiiriyo ee, hadda maadada ingiriiskii marka la fiiriyo kuwa ingiriiska waa adag tahay oo kuwa soomaali baa kasii fudud sida waxaa ogahay m- em, midterm examkii sameeyey ee, labaatankii iyo labaatan baa keenay laakiin ingiriiska marka joogay ingiriiska marka sameynayay wii ku adkaa wii ku adkaa
xasan heykale radio daljir boosaaso
waa tahay qaar ka mid a waxgaradka iyo ganacsatada deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan maamulka bacadweyn oo muddo lix bilood ah loogu daray xilhayntiisa sida ay noo sheegeen waxgaradkaasi oo la soo xiriiray reediyo daljir ayaa waxay sheegeen inaan wax talo iyo tashi a laga siinin siyaadada wakhtiga maamulkaasi loo sameeyey maamulka gobolka mudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland ayaa waxay ka codsadeen in arrinkaasi ay dib u eegto waxaana hadalladoodii ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa weeye waa xuseen cabdicali degan eh, eh, deg- eh, deegaanka bacadweyn Een, cabashaanu nahay waxaanu ka cabanaynaa een, maamulka ba- maamulka bacadweyn ka jiray oo horey eh, eh, loogu daray xilligii cabdiciis jacnugaal kadib duqa markuu yimid een, bil kadib een, deegaanku yimid societygii ama communitygii meesha degnaa buu la shiray markuu la shirayna een, waxa weye dalka kudmaa ii sheeg een, eh, muddo ugu daray wuxuu yidhi sanadka inta ka dhammaanaysa ayaan u dulqaadanaynaa een, communitygii waa yahay bay yidhaahdeen waxa weye dalka kudmaayo een, markii hadda ay dhammaatay lix iyo labaatankii ee, bishan aan ku jirno ayuu soo gaaray degmada ee, mada- ee, deegaanka bacadweyn Een, qol baa lala galay haddii qol lala galay waxa la yidhahda black market ama suuq madow baa la sameeyey lix bilood oo kale loogu daray communitygii kala duwanaa waxba looma sheegin looma yeerin waxba lama ogeysiin duqi waa imaanaya lama oran guddoomiye guddoomiye ku-xigeenka waa arrintaa ku dhaqaaqay duqina arrinta waa la qaatay marka hore marka waxaan leenahay duqa degmada gaalkacyo markuu kambeynka uu doorashada ku jiray hadaladiisa waxaa ka mid ahaa badbaado mudug waxaan oran karaa khasaare mudug weeye maxaa yeelay waxyaalihii uu uu uu kambeynkiisi waxa ku jira cadaaladaan ka shaqaynayaa shacabkaan dhegaysanaynaa isla xisaabtan baan samaynaynaa waxaasi oo dhan haba yaraatee oo arrintaasi oo hadda uu mataqaanaa ay sheeg ma jiraanin waxaan leenahay marka arrintaasi waa ka soo horjeednaa arrintaasi dhacday aad baan uga soo horjeednaa waxa weeye hadda waxaa la marayaa inaan waxba qarsoomeen haddii aad istirahdaan maamulka shacabka wax ka qariyay waxba ma qarin kardhaan waxa weeye marka duqa degmada iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa oo aan ka doonaynaa inay meesha yimaadaan oo ay dadka horta wareystaan wasaaradda arrimaha gudaha weliba specially axmed garaash wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka rabnaa in inta noo yimaadaan na wareystaan oo ay mataqaanaa fikirkayga ay si fiican u dhegeystaan waxa weeye labada nin oo hadda guddoomiyaha guddoomiye xigeenka ah waxaan kale ku dhaliilaynaa musuqmaasuq waxaan ku dhaliilaynaa cadaalad darro waxa weeye xilli xun baa lagu jiraa abaar baa lagu jiraa dhaqaalaha ka soo baxa bacdooyn waa iska yaryaha waa dareemi karnaa qof kastana waa ogyahay waana deegaan ballaaran weeye maasha allah shacabkeeduna waa shacab aad iyo aad gob ah weeye oo wanaagsan oo xishooda waxa weeye marka tiro saddex jeera baanu xishoonnay oo aanu iska dulqaadanay haatan marka waxa weeye dulqaadka waa naga dhammaaday qof aanu anugu dadaan doonayno oo rabtaan ku yimid baa imaanaya imaan mayo qof mataqaanaa ummadda wax ka qarsanaya noo mas-uul naga noqon mayo deegaankan mas-uul ka noqon mayo qof mataqaanaa markii uu wax doonayana si hoos wax u dhammaysanaya marka waxa kaloo la yaab leh xildhibaanadii puntland baa yimid deegaanka bacadweyn xog aruurin bay sameynayeen wax ay la society communitygii waxay rabeen inay la shiraan waxa uu dalab kulmaa ii sheeg waxa aad ula yaab badan xildhibaan nin kamid ah wuxuu yidhi meeye communitygii bacadweyn degnaa waxaa loogu jawaabay communitygii labada nin oo hadda halkan kula fadhida waa laba nin oo mataqaana dalab kulmaa ishe magaalada laga soo kaxeeyey baa la yidhi noo hadla oo oo afka mataqaana dalab kulmaa ii sheeg laakiin waxa weeye arrintaasi ma suurtoobi kadhaa sagaal kun oo qoys baa ku nool laba laba qof in ay u afduubnaato magaalada ma suurtoobi kadho oo waxaanu aan yeeli karin weeye waxaan mataqaana maskaxda geli karin weeye waxaa kaloo la sameeyey dhaqaalaha meesha ka soo baxa dhaqaalihii waa lagu tagrifale kii la doonaa lacag la siinayaa kii la doonaa wax mataqaana dila kulma isha jeebka loogu shubay wixii meesha ka soo baxa waxa weeye marka waxaasoo dhan baa jira problemkaasoo dhan baa jira haatan waxaa la yidhi mataqaanaa dulabka maamulka hoos ha loo sila dhiciyo min gobol min degmo ilaa heer tuulo arrintaasi laguma dhaqaaqin waxa weeye arrintaasi dhinac waxaan ka dhalinaynaa degmada gaalkacyo oo ugu horreeya duqa degmada dhinaca waxaan ka dhalinaynaa kuwa hadda maamulka mataqaanaa meesha magaalada jooga oo maamulka hadda mataqaanaa waqtigiisa dhammaaday hadda si kumil gaara usii jooga waxaan cabashyada kusoo gabagabeynayaa wasaaradda arrimaha gudaha axmed garaash aad buu mahadsan yahay wuxuu jecel yahay min maamulka in hoos loo sii dhaadhiciyo hoos loo daadejiyo marka axmed garaash waxaan kaa codsanaynaa degmadii awal baan dhaqaale aan ku haysan oo ay mataqaanaa ay nagu sabood garayaan waxaan u baahannahay haddana waxay noogu sii dadhay in ay mataqaanaa xorriyatul qowlkii ama mataqaanaa fikirka qofka u lahaa inaan mataqaanaa aan la dhegaysanba oo inta la soo galo dhuumasho lagu soo galo in qol hoos laga soo xirto lix biloodna la yidhahdo kugu dhufanaynaa wasiir noo noo kaalay noo imow ama wafdi soo dirso diyaar baan u nahay hana la dhegeysto waxa meesha ka jira intaas hadalkay kusoo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim walaal waxaanu ka cabanaynaa annagu magaalada bacadweyn maamul xumo ka jidha baan ka cabanaynaa maamulka magaalada ka jira waa laba nin labada ninna ma ahan laba nin oo bulshadu soo dooratay waa laba nin oo dusha nabadkooga keenay deegaankuna waxa ay sharafkiisu tahay ama maamulkiisu yahay ama qiimihiisu yahay ama kalsoonida shacabka ku imaan kadhaa inay shacabka laga soo dhex doorto dadka magaalada hogaaminaya ama maamulaya nimankan waxa weeye niman baa magacaabay wakti baa loo qabtay waktigii waa dhammaaday wakti kalaa loogu daray waa dhammaaday wakti saddexaad baa loogu daray taas baa bulshadu ka cabanaysaa annaguna aanu kasoo horjeednaa haddaanu nahay ganacsatada magaalada haddaanu nahay odayaasha magaalada haddaanu nahay waxgarad waxgaradka magaalada dhammaan qaybaha bulshada magaalada ku nool oo kala duwan waxay u daadan layihiin oo runtii ay dareemkooda iyo dadnimadooda diideen laba qof oo magaalo maalin walba waxa weeye laleeyahay idinkaa maamulaya oo dadkaasuna aysan soo dooran magaaladu arrinkaasi ka cabanaysaa aada iyo aad bayna culays weyn noogu hayaan waxaanu marka aanu ka codsanaynaa maamulka gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda puntland si deg dega inay arrinkaa usoo farageliyaanin cabashada bulshada bacaadoweyna inay tixgeliyaanin waayo dadku waxa weeye waxay ismaamuli karaan ama isxukumi karaan markii bulshadu dadkaas laga dhex doorto oo lagu qanacsan yahay haddaba ee dhibaatada dhacday oo jidha waxaa ka mid ah iyo dhaamiskii kharashkii loogu deeqay ummadda tabaalaysan oo loogu deeqay dadka miyiga ku dhibaataysan iyo ummadda soo barakacdayba si gooniya bay u maamusheen ugu takrifasheen meelihii loo qoonteeyey lix boodood toddoba boodood sideed boodood hal hal boodood ay gaarsiiyeen waxayna ku fushadeen danahooda khaaska nimankaas marka waxaanu ka codsanaynaa maamulka gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha puntland axmed garaash arrinkaa dacaawowen si deg dega in loo soo farageliyo nimankaasu dhibaato ballaaran bay deegaanka ku hayaan mana aha niman bulshadu dooratay waa niman maalin walba niman dhakada nooga keenaani mana sharafna ma ahan dadnimana ma ahan in qof uu dad shaksi ama laba qof lagu qasbo waa talada bulshada wax laga siin oo waxgaradka talada wax laga siin waa ganacsiga talada wax laga siin cidda la dooranayo waa inay bulshada ay ka timaadaan oo bulshadu ay garataa waryaana hogaamin kara hebel iyo hebel iyo hebel baana hogaamin kara iyo guddi macnaha dadkaas la dhiso oo la shaqeeya
kuwaas waxay ahayn qaar ka mid odayaasha iyo ganacsatada deegaanka bacadweyn ee gobolka bari weli barnaamijkeena cawisnimo ee caawi daljir ayaa dhegaystayaa la socotaan wuxuu idinka imaanayaa stuudiyaha daljir ee boosaaso muddo maalmaa duleedka degmada xarfee gobolka mudug waxaa ku xaniban gaadiid xamuula oo aad u tira badan kuwaasi oo badeecooyin kala duwan sida xayiraada gaadiidkaas ayaa la xidhiirta canshuuro sida naloo sheegay lagu siyaadiyey iyadoo aan isfaham laga gaarin bixinteeda gaadiidleyda iyo dowladdaba qaar ka mid a gaadiidleydaasi oo muujiyey dareenkalo cabasho ayaa sheegay inaysan diindareen canshuurta balse ay dideen nidaamka canshuur qaadista iyo dhibo badan oo sida ay sheegeen ay la kulmaan waxaana hadalladoodii ka mid ah waxaan ka cadanayaa aniga magacayga horta waa cabdiweli muuse gaas waxaan ka cadanaynaa dowladda puntland dowladda puntland annaga horta shacab baanu nahay waxaanu nahay gaadiidley waxaanu u shaqaynaa dalka iyo dadka waddadaas baaba'aa baanu afar labaatan ka saac marnaa iyadoo tabta ay noo tahay annagu aanu u dul qaadanaynay waddadaasi dowladdii canshuur saa'ida annagoo bixinno oo ku dhibaataysan degmada xarfo iyo bacaadweyn dowladda hoose iyo maaliyad baa degan dowladda hoose iyo maaliyad waxay samaynayaan alaabtii dekadda boosaasood laga soo canshuuray oo kiish iyo kartoon loo soo canshuuray bay waxay samaynayaan haddana halkaa intay markaa timaadida waxay ku leeyihiin kiish iyo kartoon baan kugu canshuuraynaa gobollada kalena la mid ma aha garawa la mid ma aha qarna la mid ma aha laascaana la mid ma aha tareefo go'an baa lagu canshuuraa waaraad iyo candhameed iyo sideed bool baa loo canshuuraa gaariga halkaa markaa soo istaagtay oo laba habeen iyo laba maalmood wadada baabaa a kusoo jiday baa waxaa lagu leeyahay shiraaca gaariga ka fur shiraaci gaariga markaa ka fudhid gaarigii waa laga qodaya alaabtii waa lagaa daadinayaa waa lagu silcinayaa waa lagu rafaadinayaa taa markaanu ka cabannay oo aanu meeshii nimid oo gaadiidkii meesha aan dhiganay waxaan nala sameeyey hadda tariibkaan maaha tariibkii ka horreeyey waa nala xidhxidha xabsi baa nala geeyey waxaa la yidhi gaadiidka see u caban karnaan oo kelmaddaa u dhihi karnaan kabacdii adigu wasiirkaa ka war helay awlaa guud wuuna soo daayey gaadiidkiina wuu noo sii daayey tareefo go'an baa naliyey waa lagu canshuuraya xisaabyuhu wuu ogaa isagaa wax ka saxiixay warqadihii ganacsatadii buu u dhiibey ganacsatadii warqadihii uu u dhiibey soo ma u soo qaadin wuxuu sameeyay gaalkacyo la seexda gaadiidkiiba meesha soo istaagay meeshii baan nimid waxaan u nimid sidii awal aanu ka cadanaynay iyadoo naloo canshuurayo markaan u nimidna waxaan yidhi waree dhaaya taleefadii ma waan la idin keenay looba keenin waa kuwaan aan waraaqii ganacsatadii baa naloo dhiibay ma waa xisaabiyu idin keenay looba keenin baa layidhi askartii meesha joogtay annagu gaadiidkayaga meeshaanu dhigana dowladda puntland marka waxaanu ka codsanaynaa annagu shacabkii puntland baana gaadiidkii puntland baana dowladdu wax allaale wixii cusri yimaada annagay noola timaadaa oon lagu dalcad gaadiidkeena dusha ka saadhaa buundaa timid wadada ceel doofaar baa timid intaba dusha annagaa nala ka saara si waxa fahamtay maaha waxaanu marka rabnaa dowladda puntland in ay hawsintan wax ka qabato taleefo go-an oo sida garowe qardho laascaano inta sida loo canshuuro in annaga naloo canshuuro canshuurdeed annagu ma nihin annagu canshuurta waa bixinaynaa dalka yaga canshuurta waa siinaynaa waana bixinaynaa annagu canshuur bixiyaan nahay shacabkana waa u adeegnaa gaadiidkaas hadda wuxuu taagan yahay shambari buu meeshaa taagan yahay shacabkii alaabtoodii bartaasay uga xayiran tahay waxaan dowladda puntland marka ka codsanaynaa in arintaasi deg dega ay wax uga qabato oo naloo yimaado meeshaan annagu ma aanu joogi karno si waxa fahamtay maaha in marka dowladda puntland intay noo timaado gaadiidkan ay meesha ka kala sii dayso maadaama ay shacabkii puntland yihiin dalka iyo dadkana ay u shaqeeyaan haddaanu dalka iyo dadka aan u shaqayna dowladda puntland ha caddayso annagu waa iska tegaynaa meelayogaasaan u tahriibaynaa tahriib baanu gelaynahay waddankana waa isaga baxaynaa ilaa annagu dhibaato kuma jiri karno waddadaa baaba'aa garow waanu ka soo bilownaa jajab siaanu ugu soo jirnay laba habeen iyo laba maalmood baan ku soo jirnaa cid noo maqan waa la samaynayaa maalin walba naliyaala wax samaysana ma arag hadda boorar waddanka ku dhigdhigan waa aragna gaadiid la kiciyo layi waddaday samaynayaanna waa aragna wax soo socdana walaalaana maanu arag waxa intaa noo dheer dibildaabyada iyo silaca iyo xarigga iyo rafaadka waxaa kaloo jidhaa isbaaro taalla margaaga oo ciidanka muxiidiin gacmay lala dhigay xisaabyahana la dhigay waxa uu ula dhigayna ma naqaan gaalkacya goorta qudaarta kasoo canshuuratid oo labada kastanba aad soo madhid kastankaasaa nafku dhahayo waa inaad lacag laaluusha siisaa adoo uusan waxba kugu lahayn wakhtiguna kaa lumay annaguna wakhtigaa naga lumay qudaarta nagu qurmaysa baanu diidaynaa xarfaa laga canshuuriya xarfa iyo margaaga maxay isku jiraan waxba iskuma jiraan ayadii laftirkeedu wuxuu samaynayaa kan waraaqihii buu ku leeyahay waraaqihii markuu afir gaari inuu canshuurinaya ugu arka waraaqihina uu wato sooma inuu sii daayo wuxuu ku leeyahay adeer alaab baa kuu dheer halkaa dhigo marka waxaanu dowladda puntland ka codsanaynaa arrimahaas jira in ay wax ka qabato oo si degdega uga qabato gaadiidkan cabashadiisu way badatay way badatay runtaana dowladda puntland u sheegaya waxa u dhaga fudud oo wax maqla waa gaadiidka gaadiidka puntland shacabka puntlandna waxbay maqlaan waana u dhaga fudud yihiin dowladda puntland marka waxaan ka codsanaya inaysan shacabka aysan isku soo jeedin oo ay shacabka si degdega wax uga qabato kuwaas waxay qaar ka mid a gaadiidlada gaadiidkooda xamuulka uu ku xayiran yahay duleedka degmada xarfo muddo dhowr maalmood barnaamijkan cawisnimo caawa dashina khayartan dhegaysanaysa ee caawa intaas ayuu ku egyahay inuu cabdi cumar gediyan la socodsiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imaanaya suudiya hadal jiray magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe nabadgelyo